بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى باب المعاصي من أمر الجاهلية وحول المصنف رحمه الله تعالى المعاصي وكل باب وان تنوينينا marka almacaasi baa mubtada noqon dee waxaa ka dambeeyaana khabarkeedii bay noqon haadaa baabun almacaasi macaasidu min amriljaahiliyati jaahiliyada umuurtoodii iyo shu-uuntoodii iyo axwaashoodii bay kaba mid tahay aljaahiliyana koley dee sida macruufka waa maa qabla alislaam islaamka wixii ka horreeyeyba weeye markaa macaasidii qeybaheed oo dhan iyo dee macsiyatii ugu weyneydna shirki bay noqonaysaaye inay islaamku waa kan diidaye nahyaya ee iyada bal markaa macsiyadii wuxuu xad u yeelaye waxaanu uba yeelinba marka umuurtiisa maahay waa umuurtii jaahiliyada waa ficilkii iyo axwaashii iyo shu-uuntii dadkii jaahiliyadaba ahaa haddii bal markaa dee ruuxii muslimkaa uu kuba dhacana iyadooy maraatib yeelanayso oo xalayna aan xaggii kufriga soo aragnayba kufrun duuna kufrin kufri ruuxa ka saaraya miladiiba iyo mid aan dee kaba saarayn kufri ha laguba idlaaqo macasan imakaan haynaba ah taasin dee waxa weeyaan waxaa ku sugnaanaya sida xadiidka inooguba iman qeyb ama khaslo jaahiliyadii ka mida ayaa kuba sugnaanaysa wuxuu uhi markaa musanifku raximahu llahu tacaala walaa yukafaru lama gaalaynayo oo saaxibuhaa macaasida ruuxii saaxibkeeda ahaa macsiyadu ha ka timaado shay xaaraamoo la sameeyey ama waajib lagaba tegayba lama gaalaynayo birtikaabihaa ku dhicitaankeeda lagu dhaco ee lalaba yimaado taas oo ruuxii dee siday khawaariji leeyihiin macsiya hadduu ku dhaco ay leeyihiin waa ku gaaloobaya arrinku kaa ma aha oo inkastaba amri jaahiliya ha noqoto macsiyada nafteeda dee idlaaqaadkii aynu soo marnay kufri ha laguba idlaaqo kol haddaanu kufrigii weynay ahayne laguma gaalaynayo oo gaalnimo ruuxan gaalnimo kaga lagaga saara diintii oo hadhowna keentaa in ama dee ridda ahaan loo dilo ama gees kalena laydhaa naar buu kuba daa'imayaa ilaa birtikaabiha ilaa bishirki shirkigii mooye oo isagu dee waa macsiyatii ugu weynayd marka shirki iyada dee ruuxa hadduu kuba dhaco waa taasoo waaba gaalnimo shirkigii weynaa laakiin wixii kale ruuxu haddii uu kuba dhacay istixlaal iyo ictiqaadkaasna aanay jirin kufri ha lagu idlaaqo macsiyo waa amar jaahili ha laba yidhaahee ruuxii gaalnimo looguma nisbaynaya hadalkii bukhaari aan weliba kuba jirnaa marka wuxuu yidhi xaggaa inaan ruuxii wixii aan dee shirki ahayn shirkiga macsiyadii buu kaba soo reebayaa dee waa macsiyatii ugu weyneyd wixii aan ahayn ruuxa inaan lagu gaalaynahayn aan gaalnimo loogu nisbaynahayn daliilkeed isagoo sheegayaa wuxuu idhi waliqowli nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu ku yidhi abudar buu ku yidhi isagoo mowsuulana xadiidka iyada uu inooguba imanaya waaba xadiidka baabka kuba sugan innaka adigu abaadar ow imru'un shaksi ayaa tahay fiika jaahiliyatun dee macaasidna waa min umuuri iljaahiliya jaahiliya kugu sugan tahay oo dee khaslada waan arki doonaa waxaan ay ahayd arrinkan rasuulka ilaahay uusan uguba yidhina waan ogaan doonaa xadiidkao mowsuula inoo imane bal waa ruuxaas la ogaa iimaankiisii la ogaa maqaamkii sare uu diinkuba lahaa baa rasuulka ilaah yihi khaslo jaahiliya ayaa kuguba sugan marka dee kagamuu saarin khasladii jaahiliyad ahayd iimaankii iyo diintii kagama saarin laakiin waa khaslo dee jaahiliye ah oo ah ficilkan uu kuba dhaqaaqe uu sameeyuu laba yimi ayaa aficaashii jaahiliyada waxaa kaluu iyo waqowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafayo oo an yushraka bihi in loo shariig yeelo oo macnaa waxa weeye haddii dee ruuxuu ka toobad keenay isagoo shirki kuba dhacay taas albaabka toobaddu inta uu nool yahay waa u furan yahay ama xaalo qarqare aanu gaadhin ama iimaanu dee nololba lagaba quusto ee waxa weyaan waa ruuxii ku dhintay ee camalkaa kuba dhintay ilaahay uma dhaafayo in loo shariig yeelo waa shirkigii weyna wayakfiru uu dhaafayaa maa duuna daalika madkuurkaasoo shirkigaa wixii ka hooseeya iyada waa dhaafaya liman yashaau ciddii uu doono oo markaa waxa ay tahay waana towdii almacaasi min amri ljaahiliya walaa yukafaru saaxibuha birtikaabiha ilaa bishirkiya waxalla wixii shirki ka hooseeya oo dhammi waa taxta imkaani lmaqfira in ilaahay dhaafo ayay dee bal maalan taas suurtagalo ilaahay ruuxii kaba dhaafo bal markaa haddii dee iyada waxa weeyaan looba cadaabana ruuxaasi kollay naar kuma daa'imayo oo kale kol haddii wax alla wixii shirki kaba hooseeyey ay suurtagal tahay ruuxii in loo dhaafo oo ciddii uu doono rabbi uba dhaafayo taasi waxay meesha keenaysaa dee inaanay ruuxii macsiyadaasi diintii ka saarahayn oon markaa saa daraaddeed laguma gaalaynahayn waata uu soo qaatay imaamku uba soo qaatay kole halkana shirkiga shuraaxda taydh ahaan waxa weeye shirkigan aayadata looga jeedo waa kufri uun loogama jeedo san dee waxa weeyaan imaka loogama jeedo uun in ilaah loo shariig yeelo makhluuq lala simo wax lala caabudo taas keligeed maaha ee waa ruuxii bal maalan isagoo aan ilaahay uba shariig yeelin oo bal aan dee cid kale uu soo garab geliyo ugu shariig yeelay aanay jirinoo makhluuq iyo sanam iyo wax kale ah hadduu rasuulka ilaahay nubuwadiisii inkiro wixii uu laba yimi uu diido oo kale inkastaba yaanu ku dhicin jaanibkan kale inuu ilaahay maci uu cid kale caabudee dee waa gaalnimad makfiradii iyada ma yeelanayo kaasi oo xaq uma yeelanayo ama dee taas makfiro shaqo kuma yeelanayo waa kaas ee bal waayo lafdigan shirki kol waa la idlaaqaayo waxaa lagu idlaaqaa dee kufri guud ahaan kolna shirki waxaa loogaba jeedaa wax kaba macnaha kufriga ka khaasanoo lam yakun iladiina kafaruu min ahlilkitaabi waalmushrikiina eeg mushrikiin iyo ahlilkitaab baa layskuba cadfay marka mushrikiintii waxaa loogaba jeedaa dee maaha ruux kastoo gaaloobaybe waa kuwa iyagu ahlu kitaabka qaabilayeen kitaab iyagu lahayne ilaahay subxaana wa tacaala uba shariig yeelay macnaa labada idlaaqba way jiraan imika laakiin aayadata loo jeedaa waa kufri guud ahaanba weeye ruuxii kufrigaa weyn kuba dhacay ilaahay subxaana wa tacaala uma dembi dhaafayo makfiradu kaa way ka reebtoon tahay laakiin wixii intaa kaba hooseeya ruuxii kuba dhacay iyada ee macsiyo ahaa dee hadda imika tooba looma jeedo kol haddii u aanu dee kufrigaa weyn ahayn taxta imkaani lmakfiru kuba sugan yahay arrinkan qaradka bukhaari halkan baabka kaba leeyahayna waa isagoo kuba radiyaya ciddii dee waynu soo marro horta in macaasidii kufri laguma magacaabayo kufrin duuna kufrin xalaytan sooba aragnay waxyaalo kalimakana umuurtii jaahilin jaahiliyo ay dee umuurtee tahay oo macsiyadii ay tahay sha'ni jaahiliye amar jaahiliyna baabkaynooguba sugan tahay bal markaa kuwii iyagu khawaarijta ahaa ee lahaa ruuxii ku dhignta kabiiro naar buu kuba daa'imayaa dee aayaddan ah ilaahay yidhi wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa oo ah ruuxii dembi aan shirki ahaynba kuba dhintay inuu taas dee waxa weeyaan mashiicada dee ay ilaahay subxaana watacaala hadduu doono u dembi dhaafayo isagiina ay suurtagaltay in loo dembi dhaafaa ayay radin uguba sugantaho waa qaradka bukhaari uu baabka wo soo arooriyey aayadana uguba soo arooriyey umuuro kalena way noo dambeeyeen markaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can waasilin ilaxdabi can ilmacruuri qaala laqiitu abaa darin birabadati wacalayhi xullatun wacalaa gulaamihi xulla bal kolley sanadkii wax yarumaan ka qabanaa shucba dee waa kan inagu soo noqnoqonay waa imaam mashhuura sulaymaan ibnu xarbin ilwaashixina bal habeen kalen u dibdhiganaynaa sheekhyadan bukhaari kaba midoo hiqaadii ruwaadda ah labada nin ee isku xiga waasilaxdab iyo macruur waasilaxdabna waasil ibnu xayaan baa la yidhaah alaxdab kolley waa dee mala waa kolley waa shay khilqi ahoo waa kii tuurta lahaabaa macnuu noqonaya ee waasil ibnu xayaan waa nin hiqa ah kolley reer bani asada reer kuufa labadaba way ka dhexeeyaan macruur iyo inay reer kuufa ahaayeen reerkaasna ay loo wada nisbeeyo way ka wada dhexeeyaan isagu kolley waa dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa bal waaba la arkaa hadduu dee umuuro marka leege da-diisa inay u suurtogeli layd inuu taabici noqdo saxaabada qaarkood la kulmoo sii noolaayo waanu la kulminuun ee kutubta lixda aba riwaayo ku wada leeya waana nin hiqo ah ee kitaabkaabuu dee ah waa dadkii usuusha uu kaba warinaya hiqaadka macruurna macruur ibnu suweyd baa la yidhaah waa nin isagu taabici weyn ah weeye ama dabaqadii saxaabada ku xigtay uun labadoodaba arrinta la yaab kaley soo naqliyaan mid kasta boqol iyo labaatan sanood buu gaadhay bay yidhaahaan ee macruurna waa taabici weyn oo dadkii taabiciintii waaweyneyd kaba mid ahaa ee saxaabada un kuba xigtay isaguna kutubta lixdaabaa inoogu sugan oo riwaayo ku leh aabihiina suweyd baa la yidhah waana reer kuufa iyo reer bani asad waa arrin ka wada dhexaysa iyo boqol iyo labaatanka inay wada jireen haddaba macruur baa wuxuu yidhi laqiitu waxaan la kulmay abaadarrin abaadar birabadati meesha rabada laydhaa waa meel adigu kollay dee madiine ilaa saddex maalin socoduu jirtay si ay culimmadu yidhaahaan dhinaceeda barina kuba taalay abudarna uu degay oo kolley wakhtigaa meel degaanay ahayd walow berihii qarniyadii dambe malaa meel iska mahjuura oon laba deganayn ay noqotay bal markaa in waxa weeyaan adigu halkaas bay ahayd oo abudar baa degay waana halkii uu kuba dhintay laqiitu abaadarin birabadati walxaal calayhi korkiisa xullatun xulladii ay tahay xulladna labada mare isku nooca keliya isku jinsiga keliya xullad laydhaha bedlad waa wax la dee dushii laga huwanaya iyo wixii la guntanayo isku nooc keliya isku jinsi ah wa calaa gulaamihi addoonkiisiina xullatun xulla kuba sugnayd oo addoonkiisiina xullad buu huwanaa isagu macnaa dharkan uu huwan yahay ee uu gashan yahay abaadar dhar la mid ah oon waxba kaga duunanayn ayuu xidhnaa dee iyaga caadadoodii marka la eegana wakhtigaas dadka addoommaha ah iyo sayidyadoodu dee kumay sinayn xagga dhar la wada xidho iyo wax la cuno midna kumay sinaynba dharka uu addoonku xidhanayo dharka sayidkiisu xidhanaya isku mid may ahayn marka waxay la kulmeen iyadoo isaguna uu xidhan yahay noocan iyo jinsigan uu xidhan yahay abudarre mid la mida uun uu xidhan yahay qulaamkiisuna kolley qulaamkana magaciisa inoomay soo naqlin waxaa dadka mawaalidiisii ka mida abu mirwaax laba idhaayo isagoo xadiid kaba warinaya labada saxiixba ay ku sugantahay abudar oo muslimna uu soo naqliyo dee bal sacad in magaciisa laba odhanayay ee bal waxa weeyaan waa nin qulaamkiisii ah kelimada qulaamna de waxa weeyaan ilmuhu marka uu dhasho ilaa uu ka korayo ama dhowriyo dee qaangaadh ka gaadhay horta xaqiiq ahaan waa lafdiga lagu idlaaqo intaa inta ka weyna ilaa inta uu xoog leeyahe jirhkiisu ishaysta oba qulaam waa la odhan karaa laakiin mid baa jirto haddii addoon loo jeedo isaga yar iyo weyn lama kala lahaa odayga weyn iyo kii yaraaba kol hadduu addoon yahay qulaam way odhanayeen sa addoontana taweyn iyo tayarba jaariye ay ugu magacaabayeen laakiin marka dadka axraartaa la eego dee qulaam waa ilmihii yaraa weeye jaariyana waa inantii yarayd labadaba markay axraar noqoto ee xaggan addoomahay taa ahayd xagga kale laakiin qulaam haddana markay axraarba noqoto wuxuu isagu inta uu xoogga leeyahay oo dhanna majaas ahaan weeyaane qulaam waa laguba idlaaqaayo taasoo dee ama ashcaartii carbeed haba noqoto bal imaka xadiidkii micraajkoo kale iyo lafdi qulaam oo kuba soo arooray haba noqoto iyo waxyaalo waa wax yimaado iyada taasna ruuxii weynaaye muhimku waa halkan waa mawlihiisii ama addoonkiisii fasa'altu waan weydiiyey can daalika arrinkaasaan weydiiyey macnaa u qariibsaday isagoo dee isagu sayidkii ah ninkana addoonkiisii yahay inay dhar isku mida xidhaan ayuu qariibsaday oo sababtuu weydiinaya dee uu bal matalan tan bal xadiidku kolley waa soo celceliyaa meelo kalena uu ku soo celinayaa ayimo kalena way la wadaagsadeen sheekha bukhaariyo way la wadaagsadeen marka iyadoo xadiidkan shucbo uu yahay iyo iyadoonu bal matalan dee kolley qolooyinka kale lagaba warinayaba marka halkan imika riwaayadan waxaa inooguba sugan inay xulladuna waxaan idhi waa laba maroo isku mid ah waa wixii la guntanayo wixii la huwanayo isku nooca ama dhar isku mid oo la xidho uun saa badladii taas baa xullo lagu magacaabaa xadiidkana waa si waxay laba isku mid xidhnaayeen laakiin xadiidka xataa riwaayo kitaabka kuba dambaysa oo maha adabulmufrad ee kitaabuladab oo kitaabkan kaba mida riwaayo kuba iman doonta ayaa waxaa kuba sugnayd iyadoo aanay shucbo ahayne acmash warinayo bukhaarina wariyey inuu ra-aytu calayhi burdan wa calaa qulaamihi burdan macnaa inuu maro ku arkay dee midab gaara lahayd ama burdita ay kuba idlaaqayeen qulaamkiisuna mid laba mida markaasaa su-aashu waxay ahayd low akhadta hada falabistaw kaanat xulla haddii labadan mar ay kala huwanaayeen ama kala guntanaayeen isku mid bay ahayd haddaba haddaad kan dee isaga intaad mare kala siisa tan uu addoonkaagu xidhayo aada qaadato ood labada adug wada xidhato bedelad bay kuu noqon lahayd isku mida bal taas kolle riwaayaad kaleo qolooyin kale ay wariyeenna bal waa siday kuba yimaadeen oo markaa su-aashaasi waxay noqonaysay labadan thawbe a kala xidhantiin haddaad isu geysato xullad iyo bedlad bay kuu noqonaysay kuu noqon lahayd oo dee qurux iyo wax kuu noqota ama riwaayadan aan hayno adugu way sinaayeenoo wa xagga wuxuu weydiinayay musaawaadka sababta uula sinmay oo ama dee isagiiyo qulaamkiisa ay tan uguba sinmeen isagii markaa waa kan jawaabo faqaala wuxuu yidhi innii anugu abadar baa odhanaya anugu sababtu waxaan la caytamay rajula nin dee waa way iscaayeen weeye labada dhinacba caydu way kaba timi nin facayartuhu bal markii de ay caytameen buu isagii dhaafayba oo facayartuhu waxaan ku ceebeeyey biummihi hooyadii baan ku ceebeeyey oo macnaha eeg dee isagii kumuu ka afsan ninkan aysaye inay iscaayeen walow sanadku inqidaac ku jiro oo dee markaa aan leenahay ma sugna waxaa yimiba dee inuu bilaalba ahaa ruuxa ay dee wada hadleen ee ay wax dhex mareen ee dee bal matalan markaa is-afdhaafeenba ama mushaatamadan dhex martay laakiin sanadka uu inoogu yimi waa sanad inqidaac kuba sugan yahay bal muhimku ruux bay iscaayeen ruuxay iscaayeenna hooyadiiba malaa ahayd acjami ahaydba ama ruux madowba ahayd oo markaasuu hooyadii gaadho hooyadii kuba ceebeeyey bal taas bay ahaydoo facayartuhu biummi hooyadii ayaan ku ceebeeyey riwaayad dambayso kitaabka kuba sugan wa kaanat ummuhu acjamiyatan faniltu minha hooyadii waxay ahayd acjamiyay ahaydba kolley lafdiga acjamiyun iyo acjamiyunna farqiga udhexaysiyaan haddii acjamiyun la yidhaah war ruuxii aan luqo carabi oo fasiixaan ku hadlayn xataa carabba haba ahaadee bay acjamiyun yidhaahaan haddii laakiin cajamiyun la yidhaah waa kii isagoo carab qaabilayay oo aan aan carab ahayn weeye iminka adigu muhimku hooyadii dee hadalkaa may lahayn laakiin kolley carabna may ahayne markaasuu ku yidhiba yabna sawdaa waa tii madoobay dee inankeediiu hadal saasuu yidhi adigu hooyadiibuu kuba caayay malaa ninkiina rasuulka ilaahay buu sheego markaasaa rasuulka ilaahay ku yidhi innaka adigu abaadarow imru'un shaksi baa tahay fiika fiigaaga jaahiliyatun jaahiliya ay ku sugan tahay waa abudar oo dee waxa weeyaan xataa isagu dee waqtiyadaa hore intaanu islaaminba waa dadkii gartay buu ahaa dhagaxan la caabudayaa inaanu dee wax hagaagsan ahayn oo ka tegay cibaado sananba kaba tegay bal dee kolba dee wuxuu sameeyaha garan waayo waa tan qisada islaamkiisu kitaabkanna way kuba sugan tahay saxiixa muslimna laba riwaayo kaleyiina way kuba sugan tahay wuxuu ahaaba intaanu islaaminba rasuulkii ilaahay aanu maqlin in lasoo diray mid waxaan kaba tegay buu ahaayo dee taasuu ahaa laakiin de haddana inay haddii uu kufriga iyo shirkiga xataa kaba tego markii dambena khisaashan iyo macaasidan kala duwan ee caytankan iyo ruux hooyadii lagu caayay ay kaba mid tahay ama nasabkiisa la caaya dee waa wixii jaahiliyadu ay samayn jireen waa khisaashii jaahiliyada taasba weeye haddaba rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yidhi adigu waxaad tahay shaksi jaahiliya ay kuba sugan tahay taasba ayuu ku yidhi riwaayo muslim baa waxay yidhi cayartahu biummi markaasaa malaa dee isaguna way iscaayeenoo markaasuu yidhi man saba rijaala sabu abaahu umade ninku hadduu ragga caayo aabbihiiyo hooyadiiba waa la caayaya markaasuu ku yidhi innaka mruun fiika jaahiliya riwaayana ku timiba iyadanoo bal kitaabkan ku iman doonta calaa saacati haadii min kibarisan muda'daas aan joogo iyo waqtiga ayaa weli wax igu harhsan yihin oo wax jaahiliyadii ka midi ayoo wuxuu qariibsaday dee khasro jaahiliyadii ka mid in agtiisa baaqi ku noqotuu yidhi maa waqtigayga iyo da-da aan joogo ayay ay waxyaale iguma sugan yihin bal innaka mruun fiika jaahiliya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley bal markaa horta halkan weeye maxalushaahidku oo macaasidii dee qaybaheedii kala dunaa oy dee tani ka mid tahay abudar iyo ninkan dhex martay waa afcaashii iyo dee inay maaha wixii islaamku inafaraya oo wixii islaamku dii inoo diiday ee bal matalan tahay naga dheeraynayee markaa waa umuurtii jaahiliyada oo waa jaad caado jaahiliye iyo khuluq iyo dhaqan jaahiliyo macaasidii guud ahaan bal taa haba ahaato bal waxa weeyaan iyadoy jaahiliyadii ahayd oo dee waxoodu shirki iyo wax kaleba ay lahaayeen waxa iyadna meeshii taalla ruuxay khasar min khisaari iljaahiliya ku baaqi tahay waa sabaabku uba baabaysan yahay inaan intaasi iimaankii ka saarahayn eeg khasro min khisaari iljaahiliya ay baaqi ku tahay ee ay ka dhacdee ama sameeya dee inaanay iimaankii kaba saarayn waana tii uu lahaa walaa yukafaru saaxibuhaa biirtikaabiha waa khasro jaahili waa wixii jaahiliyada laakiin taasi ma aha ruuxii inay iimaankii kaba saarayso oo wabatan dee saxaabigan maqaamkaa sare diin ahaan kaba joogiyo taa taqwo ilaahay iyo arinkaas ayay kuba sugnayd oo rasuulka ilaahayna dee kagama saarin iyo tan iimaan lagagama anfiyin bal markaa taa weeye waa baabkuna umuurihii nooguba baabaysan marka maxalushaahidku intaa weeye inta dambe waa sababtii dee waa wixii rasuulka ilaahay maalintii yidhi keentay abudar inaanu iska fadilin addoonkiisii aanu iskaba fadilina haddii wax la cunayo tahay haddii wax la xidhanaya ay tahayba uu macnaha ay ahayd kuwa isaga musaawaad baa la amray saa xadiidkee laakiin waa ka badiyayo uu dee imika me muwaasaad baa la amraan ujeedaa inuu dee u gar waxa uu cunayo wax ka siiyo yaanu isagii kulaba sinaanin wuxuu xidhanayo wuxugaba xidhee laakiin isagu taa waa dhaafiyayo macnaa musaawaad iyo inuu u simay oo isagii ay sinmeen oo wuxuu cunayey wuxuu caabiye wuxuu cabayey wuxuu xidhanayeyba uu la simay taas buu deetaa rasuulka ilaahay markuu tan kuba yidhi ayuu sameeyey kolle xadiidkana cidqiya waa ku soo celin doonaa ee bal markaa wuxuu yidhi rasuulka ilahay baa hi ikhwaanukum walaalihiin khawalukum waa dadkan dee addoommaha ee gacmihiina kuba sugan waa dadkii khadamkiinaha idiin adeegayey jacalahum allahu taxta aydiikum waa arrin ay kasbadeen maha ilaah baa yeelo dee waa tan gacmihiina hoostooda kuba yeelay ee faman kaana akhuu ruuxa walaalkii uu ku sugan yahay taxta yadi falyudcimu ha quudiyo mima yakulu waxa uu cunayo waxa ka siiyo cuna wuxuu siiyo walyulbisu ha u xidho mima yalbas wuxuu xidhanayana waxa uga xidho waa sabeeg waana tan imika qisadii waan haynay xullad wixii uu xidhnaa abudar wax lamid uu xidhnaaba dee waa isagoo tan kuba camal falaya bal dee heerkii ugu sarreeye kaba gaadhaye walaa tukallifuuhum ha ku kalifina maa yaqlibahum dee ruux kastoo shaqo loo diro ruuxii yaanu addoonba ahaane dee ruuxa uba shaqaynayo hawl uba dirtayna taas bay noqone ha ku kalifina wax iyaga ka qaalib noqdo ku cuslaada oo aanay qaban karayno hadhow dhibi ugaba timaado oo camala ha ku kalifina fain kallaftumuum hadday aa u dirtaan oo ku kaliftaan howl culus aa u dirtaan oo ka qaalib noqonaysa faacinuum la qabta weeyaan oo la shaqeeya u kaalmeeya oo idinku hawshii gudashadeedii ugu kaalmeeya bal xadiidku waa inoo iman doonaaye maxalushaahidku intaa aan sheegnay weeye oo kolay iyo baabka munaasabadiisu baabun wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa fasamaahum lmu'miniin weli baabku waa in iskuba xidhan bal xaafid ibnu xajar oo kale imika halkan waa inay israacsan tahay marka la eego riwaayadii aan ka soo warannay abudar can mashaayikhihi halaaana baab ma jirin isku mid bay ahaayeen oo xadiidka iyo aayaddan iyo aayadkii horeyo intaasi isku baabun baabay ahaayeen laakiin ruwaaddii kale bukhaari barhkood waa asiir iyo qolooyin ayaa iyagu baab gaara iyo tarjamo gaara aayadda iyo xadiidka abuubakrata uba dhigtay haddii xataa dee la jamciyo haddii la kala farqiyabana macnaha ay inoo keenayaan waa macnaha midaysan aan kaba faa'iidaysanaynaa bal maalan ruwaaddii bukhaari baa taa ku kala dunaydo baabun ay baabu qowlihi tacaala wain daaifataani min almuminiina wain daaifataani bacnaa hadday bal islaayaan laba kooxood oo min almuminiina muminiinta ka mid iqtataluu fa aslixuu baynahumaa dhexdoodii heshiisii iyo oo islaax iya muxuu sheekhu yidhi fasamaahum lmuminiina oo macnuhu waa maxay macaasidii buu yihi min amri iljaahiliya baabkii hore walaa yukafaru saaxibuha ilaa biirtikaabiha buu ihi ilaa bishirki shirki mooye halkan maxaa inooguba sugan laba daa'ifo muslimiinoo islaayey islayntu waa shay xaaraama waa shay macsiya bal waa dembi weynba weeye iqhitaalkii haddana isdilkii ay isdileenee macsiyadaas ahayd magacii islaamnimo iyo magacii mu'minnimo kamuu saarin waa kan magaci u baaqi ah oo bal maalan maxaa in iyadoo macsiyadii ay kuba dhaceen oo ay islaynayaan ayaa haddana magacii mu'min ama magacii iimaan baaqi a u noqdeenoo ilaahay baa wuxuu ku magacaabay min almu'miniina oo ah aayadda ka dambaysayna inama almu'minuuna ikhwatum fa aslixuu bayna akhawaykum waa dadkaa dee waxaas ay dhex maraan isballaaya waa walaalihiin heshiisiiya ha isku daawanina ha iskuna sii dirina kala dhex galo heshiisiiye muhimku halkan maxay tahay oo uu baabka u daliishanaya ruuxii mu'minka ahaa hadduu macsiyo ku dhaco oo dee laa yakfuru biha weeye kuma gaaloobayo ama laguma gaalaynayo macsiyadii aan shirkiga weyn ahaynba sababtuna waa kan ilaahay magacii muminka u baaqa yeelay qoladana kuba daaye muminiin kuba magacaabay bal taasba weeye xadiidkana tay noo soo socotaana saasoo kale uu noqonaya xadiidka uu soo qaatay sheekhu raximah llahu tacaala marka wain daaifataani daaifaduna waxaa shaksiga keliya iyo wixii ka sarreeyaba cinda aljumhuur daaifo waa la yidhaahaa barhkood baa dee kaba badiyo yar macno jamac yar eege laakiin cinda aljumhuur taasba weeye koleyna qur-aankana lafdiga daaifa meelo kala duwanna uu soo noqnoqdaa ee bal waa mid iyo wixii kaba badanba haddaba markaa haddii adigu dad iyagu muslimiinun ay islaayaan faaslixu baynahuma ujeedaduna waa intan uu dhigtay fasamaahum lmu'miniina halkan iimaankii lagama saarin lagama salbin lama gaaloynoo kumay gaaloobin macsiyada ay ku dhaceen waa tan ilaahay mu'miniin ku magacaabay xadiidkuna waaba kan isaguna waa macnaha aayadda una wuxuu uhi musanifku xdثna cbdالرحمن بن المبارك qال xdثna حmاd بن زيد qال xdثna أyوب ويuنس عن الحسن عن الأحناف عن الأحناف بن qaيس qاaل ذahaبت لأنصر hذا الرaجuل bal koley waa dad inoo soo noqnoqonaya wax siaasa kagama sii joogsan doo si casharka kale inooguma socdo waana dadkii hiqaada ahaaye cabdالرaحmaan iبن المubaaragan waa nin isna reer basra ah qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa buu kaaba mid yahay kitaabkeennan iyo abu daa-uud iyo nasaa-i muslim iyo riwaayo kuma laha almubaarakna imaamkii cabdullaahi ibnu mubaarakna calaaqa lama laha isku shareer ma aha isku shaqo maaha dee magacown ayuu baaba kuba kulmay ayuub iyo yuunus iyo xasanna waa wada taabiciin iyo axnaf intoodaasba taabiciintii bay yihiin oo xadiidka intanoo taabiciin walow laba ay siman yihiin ayuubku waa ayuubu sakhtiyaani waa inoo iman doonaa yunuska xalayna waxa weeyaan dee waxaynu soo haynay yunus ka warinaya zuhri ilaa kitaabka intiisii horena wuu inala socday maaha yunuski waa nin ka weynoo dee ka horeeyo taabici oo taabiciintii yaryarayd ka mida oo yunus ibnu cubaydi la yidhaha kaa aynu soo marnay xalayna inoogu sugnaa yunus ibnu yaziid baa la yidhaha waa ninka zuhri ka warinaya isagu waa zuhri kani zuhri waxa weeyaan dee waa la siman yahayba oo yunus ibnu cubayd baa la yidhaahayo waa nin adugu kollay waqti kale aan waraciisii iyo balqiim dee umuuro kaas aan soo qaadan doonaa waa nin kollay aada xalaal mirad hadday tahay iyo cibaado hadday tahay iyo dee itqaan cilmiba lahaaba weeye yunus ibnu cubayd weeye marka waxa ay tahay ayuub iyo yunus xasanulbasri bay ka warinayaan saddexdoodna waa wada reer basra xataa axnafna waa reer basre axnaf baa xadiidkii warinaya axnafkani waa nin taabici weyn ah bal waxaa la yidhaaha waa mukhadramo waqtigii rasuulka ilaahay nin roon buu ahaa waanu arkay rasuulka ilaahay laakiin intaanu islaamin buu arkay isagoon islaamin ayuu arkay laakiin markii dambaanu dib u arag waqtigiisiina reer tamiim sayidkoodii buu ahaa xilmi iyo dulqaadna waa dadkii intay aada uguba shuhroobeen bal marka la eege mathal la soo qaadanayo waa dadka mathal ahaan loo soo qaadan jiray axnaf ibnu qays waana taabici weyn oo ama mukhadrama haddaba magacan kolley axnaf malaa lugihiisa yar meelo wax lahaa ama qalooc yar iyo waxyaalehe magaciisa daxaakna way yidhaaheen sakhrina waa la yidhah laakiin axnafku kolley laqabun buu noqonaya wuxuu uhi qaala axnaf ibnu qays baa yidhi dahabtu waan tegey liansura si aan ugu hiiriyo hada rajula ninkan ninkuu sheegaya waa cali bnu abi aalib amiir lmuminiin wabnu cami rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam macnaa waa maxay ciraaq baa la joogaa ee markii fitantii bilaabantay weeye cali inta lala mubaayacooday haddana dad beecadiisii ama kaba baxay ama dee ka horyimi ay jireen waa dagaalkii ugu horreeye dee muslimiin ay iskaba horyimaadaan iyo maalintii jamal weeye yowmuljamal ama waqcadii jamal markaas buu doonay isagoo reerkoodiina wata waa sayidkii reer tamiim waqtigaas eh inuu waxa weeye dee u hiiriyo u isaga marka saas weeyaan oo waa waqtigii dee ciraaqna waa la isugu yimi kolleyna dagaalkii weli ma dhicin dagaalkaasna waa la filayay ama dee waaba waqtigu dhici doono isagaa doona isagoo reerkoodii wada inuu uu ku biiro oo uu cali u nusreeyo ama amiir almuminiin markaa isaga ahaaye marka wuxuu yihi falaqiyanii waxaa ila kulmay abubakrata waa saxaabiga nufeyc baa ila kulmay faqaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggeed doonaysaa ood ku socotaa xaggeed ujeedaad ku socotaa qultu waxaan idhi ansuru waxaan u fiirinayaa hada rajula ninkan ninku sheegayaana waa ibnu cami rasuulilah ama amiiru lmu'miniin cali qaala wuxuu idhi markaas waxaa odhanaya abubakrata irjic laaban fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo ida ltaqaa hadday kulmaan oo almuslimaani labadii muslim kitaabuulfitan yaba inooguba imaan umuurihiyaasna laakiin imanka halkan weeye maxalu shaahidku waa laba isdilaya oo weliba waciid uu yimi inay ahlunaar yihiin u yimi ayaa haddana magacii muslim lagu magacaabay macnaa arrinkani islaamnimadii kamay saarin weeyaan waa baabka intaa maxalu shaahidku idaltaqaa hadday kulmaan almuslimaani labadii muslim bisayfayhima waa hubkoodii uun waa waxay ku dagaalamayeen waqtigaasna dee iyada u badnayd wax lagu dagaalamo labadoodii seefood falqaatilu kii wax dilay iyo walmaqtuulu kii la dilayba fi naari naar bay ku sugan yihiin taas wey qaatilkii iyo maqtuulkiiba naar bay ku sugan yihiin imika halkan maxalushaahidka horta waa intan weeye dee inta kale waan laqbayn doonaa oo bukhaari wuxuu u soo qaatay iyagoo isdilay iyagoo waciidkani uu yimi inay ahlu naar yihiin uba yimi ayaa haddana magacii islaam baaqi u noqday islaamnimo lagu magacaabay oo rasuulka ilaahay muslimnimo buu kuba magacaabay maca tawacuudi binnaar marka taasi maxay tahay uun waa dee wixii macsiyo ahaa een shirkiga weyn ahayn inaan ruuxu ku gaaloobahayn iimaankiina aanu kaga baxayn intaa weeye waa intuu baabkuuba baabaysna halkan baana intan inooguba sugan tahay waa tan muslimiin lagu magacaabay iyagoo waciidkan iyo inay ahlunaar yihiinna xadiidka uba yimi faqultu waxaan yidhi buuhi abubakrata odhanaya yaa rasuula allahi hada alqaatilu anaa hada alqaatilu dee nacrifu xukma weeye ama amruhu daahir kan isagu wax dilay dee waxaanuu naar ku galay waa la garanayaa arrintiisu waa arrintaa muuqata famaa baalu lmaqtuuli kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay isagii waaba laba dilaybe muxuu isagu ehlu naar ku noqonayaa bal kii wax dilay dee qatligan iyo dilkan buu naar ku galay arrinkiisu waa daahir laakiin kan la dilay en isagu wuxuu dilayba jirin muxuu naar ku galay qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inahu isagu kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli waa lagala horeeyey uun isagoo dilkuu diyaar u ahaa waxbuu dili lahaa un haddaan la dilin marka wuxuu ahaa mid ku dadaalaya saaxibkiisan inuu dilo oo macnaa kanna ficilkiibuu ku galay uu sameeyey qatliga ahaa kanna horta dee ficil waa la yimi hubkii wuu soo qaatay dagaalkii wuu galay mubaasharadii iyo waa kan laba yimi horta fic maaha uun casmi mujarada maaha uun doonid mujarada maahee soo bixitaankan iyo muqaataladan iyo waxaan oo dhan waa dee ficil horta uu laba baashiray arrinka kalena wuxuu ahaa ruuxan wuxuu goostay inuu kanba dilo ee waa lagala horeeyey marka casmigan weliba dee ay afcaashaasi kaba horeyso ayuu isaguna naar ku gelay oo dee waxa weeyaan arrinku hami uun maaha ee kol hadduu wixii ruuxu goostay go-aan kaba tahay waaba kana laba baashiray ee dee isagii wixiiba kuba dhex jira tii waa loo qabanaya oo maaha hamigii ruuxu intuu macsiya ku hamiyo haddii ani u suurtogelin ama kolkol dee hadduu kaba laamo ilaahay daraaddii ugaba tegay ajriye uu kaba helaya ama aan wax loo qorahayn taas maaha tani waa ficillo waa jiraa casmina waa jiraa marka isaguna taasu naar kuba gelaya bal xadiidka horta iyadu mid weeyaanoo waa inoo soo celin doonaa laakiin meelo dambe weeyo kitaabulfitan buu kitaabka uu kuba keenay waana halkaasay kuba sharxaan xataa halkan sharax saasa kuma lahae waxa weeyaanuun midi horta taa aan leenahay baabka munaasabadiisiioo in haddii labadii daa'ifee islaayey ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniin ku magacaabo nidhi taasi waxay daliil u tahay inaanay iqtitaalkan ku gaaloobahayn bal taas macsiyoba haddee taaha kuba dhaceene labadan kale islaynayana iyadoo waciidkani isdilayba waciidkani uba yimi inay ahlunaar yihiinba haddana magacii islaamnimo lagu sifeeyey ou baaqi kuba noqdayoo bal markaa waa isla baabuun xagga arrinkanna dee kolley abubakrata isagu malaa dee xasman lilmaadda waa tacmiimiyo dagaalku si kastaba ha u dhacee in xukumkani uu imanayo waa taa uu isagu qabay gees kalena isaga uu kaga joojiyey axnaf maalintaa walow maalmihii dambe kama joojino hadduu jamal ka hadhay dagaaladii kale ee dee dhacay waa la socdayba amiir almu'miniin taasoo uu la socday waxay bal markaa meesha ay tahay laakiin dee waa wixii aan sabablaan sa dee dagaaladan maanta jira ee ruuxii wax dilayna wuxuu ruuxan wax ku dilayba aanu garanayn kan la dilayna wax lagu dilayba aanu garanayn waa noocaas weeyaanoo dee wax imakaan kala qaadayna waa aho dagaaladan imanka socda bilaaddii islaamka kaba socda ee qaatilkiina dee aanu garanayn fiima qatal maqtuulkiina fiima qutilba aanu garanayn laakiin haddii taawiil saaqaya macnaa khaasatan buqaadi dee waana suuro markaa jirtay oo kale amiirkii xaq ahaa baaba jira ciddee quwo yeelatay baaba daacadiisii kaba baxday oo kale si kale way kuba soo noqon waayeen markaa dee taasoo kale muqaatalada noocaas ee taawiilka caynkaasa leh kolle xadiidku dee jaanib kuma daboolmayo markay jaanibkaa noqoto ciddii buqaad laba dagaalamaysay laakiin marka sidan oo kale arintu ay tahay ee aan qaatilkuna waxaan uu wax ku dilayababa aanu garanayn kii la dilayna wax lagu dila aan laba garanayn waatan dee arintu ay sidan noqonayso dee khaasatan dagaalka caynkan ee laguma dagaalamayo sidan laguma layskuba laynayo ama iyada wixii taawiil saaiqa leh kolley markii dambe axnaf dee dagaaladii dambe waa joogaybe ee taawiil saaiqa leh sida taas oo kale jaanibkii buqaada oo kale dode markaa ay kuma sugnaydba faqaatilu latii tabqi xataa tafiya ilaa amrilaahi oo kale iyada taasi kolley dee baab kaley noqon xukum kalena way yeelanaysa bal kolley baabka intaasaan kuba dhaafaynaa umuurihii balbal maalan inooguba yar tacalluqsanaa dee waxoogaa waan kagaba joogjoogsan baabun ظلم duna ظلم kolley xalaytaynu soo aragnay كفr duna كفri bal imanka halkana waxa uu baabku u baabaysan yahay ظulm oo duna ظulmi bacnaa ظulmi duunkii ah dulmigii kaba yaroo ujeedadu wuxuu baabkana ku cadaynayaa saa imanka kufriguwa maraatib uu yeeshay macaasidu maraatib ay u leeyihiin fisqiguna waa saas oo kale ina dulmiguna maraatib leeyahay oo dulmi weyn oo ruuxa dee diintii kaba saarayo shirkigii kaasna waa jiraa dulmi intaa ka yar ka hooseeya oo dee anwaacdii kale dulmigee kala duwanaydina way jiraanon ruuxa diintii kaba saarahayn marka kolley markaasuu ibnu rajab yidhaaho qur-aanka oo kale inta badan dee dulmigan dee taasoo waxa weeyaan soo noqnoqdee waciidkuna uba yimaadaa waaba dulmigaa weyniya dulmigaa kufri dee waanay jirtaa iyadana in qur-aanka naftiisa inay kuba sugantahay dulmi aan kaa weyn ahayn oo dee dulmi laguba idlaaqay bal taasna way jirtaaye iminka halkan maqsuudku waxa weeyaanun dulmiga inuu iyo anwaacdiisu inay kala duwan tahay inay maraatib leedahay dulmi ruux ah kaa aladii yanqulu can ilmilla ruuxa diinta uu kagaba baabxayaana waa jira dee waxyaalo kale oo dee macaasida anwaacdeedii oo dulmi iyagu ah laakiin aan ahayn kuwa diinta lagaga baxayaana waa jira bal taas baana inooguba iman doonta baabka oo wuxuu uhi musanifku xadaanaa abulwaliidi qaala xadaanaa shucbatu xa qaala waxadaanii bishrun qaala xadaanaa muxamadu can shucbata can sulaymaana can ibraahima can calqamata can cabdillaahi qaala annahu qaal bal hortayn xadan kitaabka muslim aad bay uguba badan tahay bukhaari dee waatana way dhacdaaye laakiin siday muslim kuba tahay ma aha oo muslim baab aanay kuba sugnayni maba jirto oo dee kolley haddii maalan xadiid aanay ku sugnay xadiid kale duruqdiisa waabay timaadaaye xadan waxay ula yimaadaan taxwiil ayay dee tahay waana la aqriyaa lagu dhawaaqa macnaa waxay ka dhigan tahay sanadkii intuu sheegay isagoon matigiiba gaadhin ayuu sanad kale uu doonayaa inuu u laabmo kolley meel bay iskaga soo dhacayaan halkay iskaga soo dhacayeenna waa lagu joogsanaya xadan baa imanaysa marka xad waa litaxwiilo waa sanad baa laga wareegayaa sanad kalea loo wareegayaa taas bay tahay iminka halkan aan haynana markii hore bukhaari abulwaliid ninkan abulwaliid dayaalisi baa laydhaa kolley abu da-uud dayaalisina waa jiraayo dee ka dabaqa horeeyo kolley bukhaari isaga dee toos waxugama wariyo abu da-uude abulwaliid dayaalisi hishaam ibnu cabdimalik baa magaciisu yahay kunyadiisana iyo nisbadana aada buu uguba shuuroobay magaciisu waa hishaam ibnu cabdimalik waa nin dee isagoo malaa sagaashan gaadhay dhintay oo dadkii atbaacu taabiciintii uguba dambeeyey ah oo kutubta lixdaana dhammaanba riwaayo kuleh bal ninkaasi muxuu ka warinayaa shucba uu laabmay haddana sheekhu qaaladan bukhaari weeye waxadaanii bishruna isagaa leh bishrigana bishr ibnu khaalid baa laydhaa nin kaleo isna kitaabka sheekhada bukhaari oo bishir ibnu moxamed laydhaha keligii uu ka wariyo kutubta kale kuba sugnaydna waa jiraa laakiin kaa maaha maanta waa nin bishir ibnu khaalid laydhaha alcaskari bal ninkaas weeye ninkiibuu kaba wariyey ninkii muxuu yidhi xadaanaa muxamedun can shucbata haddaan labadii sanad isu eegno kii hore shucbo iyo bukhaari nin keliya udhexeeyey abulwaliid kan ayaa u dhexeeya bishri iyo moxamed ninkan uu ku magacaabay iyo shucbo laba u dhexeeya markaay sheegayaan xagga sanadka labada sanad way kala tira yaryihiin kaa kalena caali baa la odhan kana naasire laakiin shucbay kolley labadoodu isugu imanayaan moxamed kan shucbo kuba xigaano kitaabkeenna waa ku badnaan doonaaye waa nin laqab qundar la yidhaahna loo yaqaano moxamed ibnu jacfarna magaciisu yahay shucbana hooyadii buu qabo malaa labaatan sanooyin ka badan dee waa hoos fadhiyay uno waa dadka axaadiistiisa ugu aqoon badanba dadka ayuu yahay oo moxamed ibnu jacfar weeye sulaymaankaasna kolba sibuu inoogu soo dhigi doonaaye waa acmash oo dee hore baan usoo aragnay ayaa laqabkiisa aada uguba shuuroobay waa magaciisa sulaymaan ibnu mihraanba weeye ibraahimkuna waa ibraahim unakhar calqamana waa calqamat ibnu qayso waa ina abti u ahaa ama hooyadiiba waaba adeer ruma uu noqonaya cabdullaahina waa cabdullahi ibnu mascuud saddexdan isku xiga sulaymaan iyo ibraahim iyo calqamana waa wada reer kuufa gees kalena waa wada fuqaha waana wada taabiciintii weeye bal markaasiin cabdullahi ibnu mascuud baa qaala wuxuu yidhi lamaa nasalat markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm aayaddaas aladiina kuwii aamanuu dee iimaan lagaba helaya dee rumeeyey ilaahay subxaanah wa tacaalaaba iyo dee umuurihii kale iimaanka walam yalbisuu aan ku dheehin ku khaldin iimaanahum iimaankoodii bidulmin dulmi aayaddaas ulaaika lahum lamnu wahum muhtaduun kuwaasaa dee nabadgelya iyagunbaabay u sugnaatay iyaga ah kuwa hanuunay ama hanuunsan kuwaas aayaddaasi markay soo degtay qaala asxaabu rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisu waxay yidhaaheen kollay riwaayadan uu sheekhu soo naqliyeyna abulwaliid iyo bishri bou labada ka wada wariyey shucbana waa la ysugu imanayaana waa lafdigii bishri ama lafdiga abulwaliid mar kale ayuu keeni doonaa oo lafdigu ayunaa lam yalbis iimaanahu bidulmin taas baa lafdigiisu yahay isaga abulwaliid isagaana mar kale soo celin doonee bal markaa waxa uu yidhaaheen ayunaa waa waa kee ka annaga naga midee lam yadlim aan wax dulmiin naa lafdigan dulmi dee waa nakiro siyaaq nafyina way ku sugan tahay nakiradna markay siyaaq nafi dhacdo cumuum bay faa'iideysaa markaa maxay saxaabadii halkan kaba fahmeen dulmi dhammaantii weeye anwaacu dulmi oo dhan waayo waa nakiro siyaaqu nafyi dhacday cumuum faa'iideynayso markaa waxay iyagii halkan dee ay kaba fahmeen in dulmiga looga jeedo wax alla wixii dulmi lagu idlaaqayo oo dhan oo noqonaysa macsiyo dhammaanteed macsiyo dhammaanteed dee hadday taa tahayna ruux ka badbaadaya maba jirto kol haddii ruuxii dulmigaasi kaba dhacana eeg dee waa amnigii iyo hidaayadii halkan kuba sugnayd markaa shaqo kuma laha weeyo kuwaasi ma laha waa mafhuumkee waayo halkan waxaa ku sugan kuwa aan iimaankooda dulmi kuba dheehini inay amni leeyihiin yihiinna kuwa hanuunsan marka mafhuumkiina wuxuu noqonayaa kii isagu iimaankiisii dulmi ku dheehay amnigaas isagu ma laha ku hanuunsanna maaha halkaas baa cabsida ku keentay saxaabadii iyagoo lafdigana cumuumkiisa eegay markaasaa maxay idhaheen ayunaa waa kee ka annaga naga midee lam yadlim aan dulmiin wax in dulmi kaba dhicin faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey ina shirka la dulmun cadiim dulmiga waa maraatib dulmika ugu weyni waa shirkigii oo waa dee taas waa suuratu luqmaan marka maxay noqonaysaa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmiga tawiintana litacdiim bay noqone waa dulmi weyn oo waa dulmikii ugu weynaa wey markaa tahay kuwa iyagu dee waxa weeyaan amniga yeelanaya taaso waa kuwaan iimaankooda dulmigii weynaa kuba dheehin oo ah waa shirki dee sida dulmigaa iyo iimaanku ama shirki ay isugu dheehmayaana ama waxaaba weeye dee iyagoo markii hore iimaan lahaabay dib u ridoobeen waa mid ama waxaabay noqonaysaa dee daahir iyo baadin baan kala eegaynaayo afna waxay ka daahirsanayaan iimaan hoostana nifaaq baa ugu jira waa tii gaalnimadii saasay dee kuba kulmayaano dheehid iimaankii iyo dulmigii la yskuba dheeho hadduu dulmigii gaalnimo yahay ama kii kale dulmigii kale hadduu yahay macaasidii dee waa taasoo in ruuxu waxa weeyaan macsiyadii isagoo laba imanaya waa taa iimaankiina uu baaqigiyo in lagaba saarahay be marka dulmiga weyn laguma fasiro ayaa khaldigu xaggu kaba imanayo ama waaba dee waxa weeyaan iimaankoodii dabadeed bay riddo kuba dhaceen ama se waxa weeyaanba waaba dee in waxay daahirsanayeen iyo waxay hoosta ku hayeen baa kala duwanoo taas baa deeta ay meeshii kuba kulmayaan iimaan iyo ama iskudhe ay isku dheehmayaanba iimaankii iyo dulmiga caynkaasi haddaba aladiina aamanu aayaddan baa soo degtay oo ah ka loo jeeda ee meeshan dee waxa weeyaan waa dulmigii weynaa waa kii gaalnimada ina shirka la dulmun cadiim bal markaa horta iyada baabkii waa inooguma suganyo dulmigu inuu maraatib leeyahay dee dulmiga ka ugu weyna waa dulmigaa dee shirkinimada ama kufrigaa weynba kaas weeye macaasidii kale iyo anwaacdii kalena dulmi baa la odhanayaa inta badan waciidyada yimaadeen dee alkaafiruuna hum adaalimuun iyo kuwo kale bal maalan taas waaba qur-aanka suu ibnu rajab yidhaaho halkan waxa weeye markuu meel halkan baabka sharxayo walow xataa abwaabtan ku xigta haddana nuskhada ay kaba maqan tahay oo dee kitaabka intan la helayna haddana ay waxyaalo badan ay kaba maqmaqan yihiin waa dee dulmigan weyn baa u badana laakiin dee dulmiga kalena qur-aanku waa uba yimaadaa bal taasba weeyaanoo ina shirka la dulmun cadiim in yar baa jirto xaggan aayadda imika xadiidka marka la eego waxa inooguba sugan halkan oo daahirku yahay riwaayadan aan hayno markii uu waxa weeyaan ay yidhaaheen ayunaa lam yadlim inay aayaddu soo degtay ina shirka oo macnaa waxa weeyaan cabsidii iyaga kuba timi ee ugaba timi lafdigan dulmi oo dee nakiro siyaaqu nafi dhacay oo marka la eego cumuumkeeda caam yeelaysa dulmi dhammaantii macsiyo kastaana ay soo gelayso taasan ruux ka badbaadayaaba aanu jirin in waxa weeye bal maalan taas aayadani ay soo degto ay u caddaysay oo loogu caddeeyey dulmigii weynaa in loo jeedo oo dulmiga loo jeedaa kaa inuu yahay macaasidii iyo kuwa inaan looguba jeedin bal markaa uu soo degay xadiidku si aan sheegayno duruq buu leeyahayba riwaayaad inoo dambeeyaanoo kitaabka kuba imanayaana way jiraan xadiidkan bal riwaayada acmash waa tan aan aragnay waana riwaayadan imaka uu kaba warinayo shucba uu kaba wariyey in acmash kolley acmashun riwaayaadkiisaoo qolooyin kale ay kaba wariyeen ayaa waxaaba kuba sugnaa wax lagaba fahmayo in in aayaddu ay hore u soo degtay oo markii arrinkan laba yimaadeen rasuulkii ilaahay uu ku yidhi innamaa huwa shirku alam tasmacuu ilaa maa qaala luqmaanu arrinku waaba shirkige luqmaan wixii uu yidhi miyaydaan maqlin oo kale ama qowlkii luqmaan inaydaan maqlin oo rasuulka ila aayadda dee inay aayad ay sii yaqaaneen oo kaleba ay tahay marka adugu bal kolley waa in yar nooc riwaayaddu ay ku kala duwan yihiin daahirka tanna bal markaa dee waxaa yaalahay kuma jamciyeen waxaa kaba midabana iyadoo bal maalan waqtigaasun inay aayadduna intaani kalaamkoodii horteedba aayadduna ay sooba deginoo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tiina uu kuba dul aqriyayoo labadii aayadood si ay uguba kulmeen bal waa laftii noo dambeeyo markaa wixii kale yidhaaheenba haddii ilaahayna gaadhsiiyo taas baan arki doonaa imika maqsuudkii baabku intaas weeye aladiina aamanuu walam yalbisuu kale ficilkana ficilkani aada isugu dhowyin baa jiro dee luqadna kolley waa muhim qur-aankii baa ku yimo taasoo kale iminka ficilkan maadigiisu laba sa ayuu noqonayaa laba sa badu way fadxisantahay mudaaricii baa yalbisu noqonaya waa bimacnaa yakhlidu masterkina labsan buu noqon ee maxaa jira kan dharka xidhashadiisoo kale halkan badan fadxisan baa kasirsan labisa weeye maadigu labisa mudaaricii bay haddana isweydaaranayaanoo halka kani yalbisu ka noqday yalbasu kaasi noqonaya masterkina lubsi buu noqon halka kani labsi noqdo ujeedad marka labasa yalbisu niraana macnaa waa khalada yakhlid oo kale wax la dheehgeliye ama wax lagu daray haddaan labisa yalbasu niraana oo bacda un la kasriyo hadhowna ay dee qiyaas ahaan bacda kale ay fadxisnaanaysana waa xidhashadii oo kale inta ka dhaxaysa bal xataa labadii master dee lubsi iyo labsi markay ku kala yimaadaan aada xarakada isuguba dhowo dee waa ujeedadu waa xarakaad yaryar ayaa macnihii kolley kala yar bedelaya baabu calaamaati lmunaafiq ama calaamati lmunaafiq ruuxa munaafiqa calaamadiisii ayuu baabkeedii yahay oo markuu inoo soo sheegay kufrigu inuu maraatib leeyahay dulmiguna uu maraatib leeyahay ayaa dee nifaaquna maraatib buu yeelanaya nifaaqii weynaa kufrigii buu laba mid noqonaya waa ka almukhrij can ilmilla ruuxu naar kuma daa'imayo nifaaqii camaliga ahaa oo iyadna acmaasha qaarkooda oo ruuxa dadka iyo mukhaalafaad iyo macaasida ka dhacaysa daahirkoodii ay daahirsadeen iyo wixii kale baatinkoodii baa kala duwan oo nifaaq camaliya isaguna maraatib buu yeelanaya bal taas baa uu baabkan aytidhoo bacnaa waxaana arrin kale soo imaam nawowiraa raximah llahu tacaala bukhaari tarjamadan wuxuu gaba jeedaa dee haddii daacadu ay iimaankii uu ku siyaadayo waana tii laynoo soo tirinaya acmaalo kala duwan inay iimaanka ka mid tahay iminkana markuu baabkan dhammeeyo dabadeedba uu haddana dib ugu noqonayo camal la inoo tirinayo iimaankii ka midoo iimaankii kordhinaysa macaasidii oo qeybaha nifaaqan camaligii ka mid yahayna iimaankii way nuqsaaminaysaa weeye iimaankii way nuqsaaminaysaa waa dee hadalkii imaam nawowi bal markaa iminka calaamat lmunaafiq xadaثna sulayman aburabiici qaala xadaثna ismaaciil bnu jacfari qaala xadaثna naafic bnu malik bni abi caamirin abu suhaylin can abihi can abi hurayrata can اnabiyi salى اllahu عalayh wasalam bal sulaymaan aburabiic sulaymaan ibnu daauud ilcataki baa la yidhaha intaa uma dhaafayo ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kahiirna kolley waa nin isaguna reer madiina oo wakhtiyo kaleu inoo iman doonaaye intan ku yar joogsanaya un waa naafic ibnu malik ibnu abi caamir isagii aabihii wax sidaasa uguma joogsanaya waa laba ninoo hiqa laba ninoo kutubta lixdaaba inoogu wada sugane naafican ibnu malik naafic ibnu malik waa imaam malik adeerki imaam malik imaamu daar ilhijra waayo imaam malik waa malik ibnu anas ibnu malik kana waa naafic ibnu malik marka anaska malik dhalay imaamu daar ilhijra iyo naafican iyo nin kaloo ismaaciil ibnu abi weys la yidha xataa horeba aan usoo maro laakiin kusoo noqnoqon doono bukhaari aad uxogaba wariyo imaam maalikna abti u ahaa abu uweyskaas iyo nin rabiic la yidhahay waa walaalo ilmo maalik bal waxaan leenahay naafic ibnu maalik ninkani waa nin taabiciyahoo isagu taabiciintii adigu kollay dabaqadii zuhriya weeye oo dabaqadii zuhriya buu noqonaya kutubta lixdaana riwaayu ku wada leeyahay waana nin hiqaa waana ninkaa imaam maalik adeerka wa ama aabihii malik ibnu abi caamir waa taabici weyn oo cumar baabu soo gaadhay wax ka maqlay isaguna kutubta lixdaaba riwaayo waa ku leeyahay waana nin hiqa isagune bal labada qoyskaas baan leenahay waa imaam malik qoyskiisii naaficna waa adeerkii maalikna waaba awowgii dee waxa weeyaan markaasoo malik ibnu anas ibnu malik hadday tahay waa maaligii dee aabihii dhalayba maaligan kale isaga naafican dhabala dhalayba wuxuu yidhi haddaba in abu suhaylin can abiihi naafican baa abu suhayl la yidhaaho aabihii malik ibnu abi caamir buu kaba warinaya can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala annahu qaal aayat lmunaafiqi ruuxa munaafiqa calaamadiisu halaatun saddex weeye ruuxa munaafiqa calaamadiisu saddex weeye macnaa lagu garanayo saddex calaamo xataa hadduu dee tukanayuu soomayo taasoo kale calaamaadkaas haddii dee hayde isaga caado uu leeyaho laga lagu yaqaano waa calaamo nifaaq idaa xadaa marka uu waramo kadaba been buu sheegaa oo markaa u dad u sheekaynayo u waramayo warkii maruu sheegaya been buu sheegaya waidaa wacada hadduu wax ku ballan qaado ku yaboohana akhlafa wacdigiisii waa buriyaa ama khilaafa waa gub yeelaayo adigu ujeeddadu wacdigii ma oofiyo iyo ballankii waida tumina haddii la aaminana wax lagu aaminana dee ammaanaduna tii maalka ahayd sirtii adigu waa guud ahaan haddii la aaminana khaan ammaanadiisi waa khiyaansadaa bal waa xadiid xadiidkan bukhaariyo muslimba way noo wariyeen kollay ziyaado muslim lahaabaa jirtayoo wain sallaa wasaama wazacama anahu muslim oo muslim leeyahay bal xadiidka cabdullahi bni camrina waa kan isu keen raaciyo wuxuu yihi musanifku xadaثna qabiisaة bn cqbata qaala xadaثna sufyaan can اlacmash can cabdillahi bni murata can masruuqi can cabdillahi bni camri can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal sufyaanku waa sufyaan thawri acmashna waa kii markii dhaweyd sulaymaan aan lahayn sulaymaan ibnu mihran waa kan imika laqabkiisii sheegay alacmash weeye oo yidhiba cabdullahi bni mure iyo masruuqna labaduba taabiciintii bay kaga mid yihiinba masruuq dee waa nin weyno waqtigii rasuulka ilaahiba jiraya laakiin aan laba kulminun ee bal qabiisahan ibnu cuqba waa sheekha bukhaari kutubta kale shanta ana riwaayo waa ku wada leeya laakiin nin la kulmay ma jirtee dhammaantood waasiday kaga wariyaan bukhaari baa la kulmay soo gaadhay qolooyinka kale may soo gaadhino waayo dee laba boqol iyo dhowr iyo tobankiiba shan iyo tobankii ama saddex iyo tobankii hadduu dhintay xataa abu daauud oo dee bal markaa taas waqtiyadii de waa malaa hadduu doono toban jirkiisii koo iyo toban jirkiisiiyo qolooyinkan kale ugu waaweyn oo ugu weyn marka leego muslimna ka da-weyn oo umay suurtogalahaynba dee wadankiisiina ma ahaynba ee bukhaari baa la kulmay oo wax ka wariya axaadiid kala duwan arrin baana jirta horta waa nin hiqaa caabid ahaa caamil ahaa laakiin dee waa laga yaabaa kutubta markaa daalacanaysan waxyaale inay idinku soo baxaanoo iyadoo culimmada qaarkood ay wax ka sheegayaan markuu sufyaan wax ka warinayo sufyaan thawri ay leeyihiin waa da- waa yara raggii kale saxaabade asxaabtiisa waa ka yara dhowr iyo toban jirkiisiiba hidla kulankiisa iyo waqtigaas axaadiidtiisa markaa kolkool dee ma xoog badna ay yidhaahaan bal waxaan leenahay bukhaari iyo muslimba axaadiidta sufyaan way wariyeen bal dahabisuu yidhaaho iyadoo ibnu qadaan malaa cabdilxaqu kuba haystay ayaa isagiina isagoo ninkaa bere horeba dhintay laba doodaya ayuu yidhaahaaba waxa weeye ninkani kaawadii waa ka tallaabay qad qafasa alqadara waana la xujaystay bal itus buu leeyahay xadiid keliyaoo axaadiidtaa sufyaan ahoo lagu inkirsan yahay oo laleeyahay xadiidkaasaa qalad ah bal itus oo kale ujeeddadu waa nin caalim ahaa caabid ahay laakiin riwaayadiisa sufyaan bay wax ka sheegaano wala hadal dahabi oo aada u fiican baa jiro uu leeyahay sax oo dee raggii waaweynaa sida wakiic iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo markay sufyaan wax ka warinayaan raggaa lama ali- lama mid aha ee laakiin waa nin dee hiqa baan leenoo hiqaadii ruwaadda kaa mida caabidna waa ahaa hadal uu leeyahay dahabi baa jirtay tarjamadiisao markuu camalkiisi iyo wax kaba waramay ayuu dhahaa ahluxadiidku sidaasay ahaan jireen isagaa leh alcilmu waalcibaada cilmina way lahaayeen cibaadana way lahaayeen laakiin muxuu idhahaa waqtigiisi qarnigii sideedaad madaxiisii buu leeyahy walyowma laa cilma walaa cibaada cilmina ma jiro bal waqtigaasuu leeyahy raggaasi ay joogeen cibaadana ma jirte waxaa jira unbuu leeyahay takhliid iyo tasxiif wax la taqyiiriye iyo umuuro saasa iyo xifdi yaroo fududa markaasuu leeyahy haddii maanta ninkii xadiidka lagaba helo inaanu muubiqaadkii kuba dhicin waajibaadkiina aanu kaba tegin falilaahi daro iska daa dee ujeedadu heerkii la joogi jiray iyo arrintu taase bal waxaa leeyahay waa nin cilmina lahaa cibaadana lahaa dadkii cubaadda aba ahaa qase kale haddaan raaciyo kolley waa waxyaalo dee umurayna tusayse iyadoo dee dalabadii ay yimaadeen gurigiisii baa waxaa kaloo yimi nin la odhanayo dulaf ibnu abi dulaf waxaa la socda dadkii u shaqaynayey adoomihii iyo khadamkiisii baa la socda xaashiyadiisii aabihii baa amiiro bilaada jibaal ama bilaad ay odhan jireen markaa ciraaq iyo intaa dee mala la dhaafo ee dhulkaa buuranayd ee iraan iyo dhulkaas iyo dee darafteeda iyo ciraaq darafteeda iyo ninkii amiirkeedaba ahaabuu hamaligiisa inankiisiio doonaya isaguna xadiisiinu ka maqlo isagii dalabadii dee iyagu adaabtii bay hayeenoo gurigii baa la hor fadhiistay sheekhu intuu soo baxaye isaga waxa la socda waa inankiisii ninkaa dulaf khadamkii oo albaabkii baa lagu garaacay waa soo bixi waaye haddana mar dambe ay yidhaaheen waa kanoo deeto ay yidhaaheenba dee ibnu maliki iljabal amaamak walaa takhruju ileyhi adigu de ninkii asaa joogo uma soo baxaysid maxaad ugu soo bixi lahday markii dambe waa ninkaa dee zaahidkana caabudkaaye wuxuu soo baxaa la yidhaha isagoo faraqiisa xabad in yaroo jacab dee ama kisar khubsiya ayuu wataa markaasuu leeyahy ninka adduunyo intaa kaga qancay maadaa yasnacu bibni meliki iljabal muxuu ku samayn ujeedadu ninku hadduu qaanic yahay oonu wax kala doonahayn damcan baa dee ruuxa meel kastaba kuwa rida u duleeya ama dee kaas madaxda u duleeya ninkii wax lahaa u duleeya dadkii ahla adduunya laakiin aan waxaaba kuba jirin adduunyo intaa kaga haaftoomay maadaa yasnacu bibni meliki iljabal buu yihi muxuu danta uu ka gelaya muxuu waxa uu ka doondoonaya muxuu markaas weliba haddana yidhi dee habkay sameeyeen iyo adab darradaasoo uu yihi wallahi laa xadatu halkiibu iskaga socdo uu diidayna inuu xadiidba uga sheego muhimka waxaan leeyahay un waa si arrintoodu ahayd de waa camalkiisii buu kaba mid ahaa qaanicnimadan iyo ruuxa hadduu damac iyo waxyaalaha iska daayuu farah ka qaado onuu damac waxa weeyaan doonahayn macnaa ahla dunya ma dulaysanayaan ahla dunya cilmi ahaan iyo sina kuma dulaysanayaan laakiin marka ay dee damaci bato uu fulaanna wax ka doono fulaanna wax ka doono fulaanna wax ka doono ayaa dhici karta inuu cilmigiisiina dee dhaqankiisiiba uu kaba tago isagiina wax dee dullinimo cilmigiisiiyo wax kastaaba ay kuba sugan yihin uu laba yimaadee bal waxaan leeyahay qabiisat ibnu cuqba asuwaa'i ka weynoo sufyaan ibnu cuqba la yidhaha baa jiray laakiin asxaabu sunan alarbac baa kutubta riwaayadiisu ay kuma sugan yihin inooma sugna kitaabkeenan wuxuu yihi markaa cabdالlahi بn cmri an الnabiya slى الlahu عalيه waslm qaala arbacun afar khaslo man kuna fiihi ruuxay isaga figiisa ku sugan yihiin macnaa afar khaslo ninka laga helo kaana munaafiqa khaalisa waa munaafiq badaxla saafiya taas buu noqonaya waman kaanat fiihi khaslaة ninka ay kuba sugan tahay khaslo khasla ay kuba sugan tahay min minhuna afartaa kaba mida oo macnaa afartii kuma wada sugnee laakiin wax ka mida kuba sugan kaanat fiihi waxaa ku sugnaanaysa khaslatun laan iyo shucbo min anifaaqi munaafiqnimo kaba mida xataa yadacaha ilaa uu ka tegayo oo waxaan kaba dheeraanayo fara kaba qaadayo marka afar maxay yihiin afartii waa kuwani ida tumina haddii la aamino wuxuu lagu aamino khaana amaanadii waa khiyaansada waidaa xadaa hadduu waramo kadaba been buu sheegay labadii xadiid labadaa khaslo waa iskaga mid waidaa cahada halkii waidaa wacada bedelkeeda waaba laysku fasiri karaa bal duruqda xadiidka barhkooda oo muslim iyo lafdiga kaa kale unbaaba dhacay waidaa cahada hadduu cid ballan la galana hadara cahdigii waa buriya oo cahdigii ma oofiyo waa burinaya waydaa khaasama shucbada baa markaa zaa'id noqonaysa tii hore aan inooguma sugnayn haddii caahada iyo wacdo aan kala tirinana oo mucaahadadii waa laba dhinac wacdiguna waa wixii xaggiisa un kaba yimi shan khaslaa deeta inoo soo baxaysee waydaa khaasama hadduu doodana cid la doodana fajara xaqu ka iisha macnaa wax alla wixii uu ku daafacaye uu bal maalan dee waxaan ayuu iyo waxaan xaqan korkiisa aye uu ku daafacayo uu iskaga riixayo ayuu laba yimaadaa xaqiibuu kala leexdaa markhaati beenuu samayn waxa weeyaan dhaar beenuu hadduu doono dhaaran isagoo mubtila ayuu muxaami iyo qabsanayaa dee daafaco oo kale si wixii oo kaleo haddii adigu uu cid la doodana fajara macnaa maala can ilxaq weeye xaqii buu ka iilanayaa bal taasba weeye xadiidku kolley labada xadiid way noo dhammaadeen waana uu soo celin doonaa sheekhu raximah llahu tacaala ayadee mid weeye horta oo nifaaquna inuu maraatib leeyahay taas baa iyada inoogu sugan saan dulmigii iyo kufrigiiba ugu soo aragnay markaa nifaaquna labay u kala qaadaanoo nifaaq ictiqaad baatinkiisa iyo daahirkiisu waa kala duwan yihiin ictiqaadkiisi waxaan maba rumaysa si munaafiqiinta waqtigii rasuulka noocan kale waa yaraayo waa munaafiqiintii jirtay waqtigii rasuulka ilaahay oo ahaa iyagoo gaala ayay afkana dee iimaan ka sheeganayeen acmaalna laba imanayeen kaasi waa nifaaqa weynoo dee waana kaa ilaahay inoo sheegay inuu ruuxa ku sifooba naar kuba daa'imayo midna waxay yidhahaan waa nifaaqulcamal bay yidhaahaan isagoo caqiidadiisu fiican tahay ictiqaadkiisu wanaagsan yahay ayaa acmaasha caynkani kaba dhacaysa markaa axaadiidani waxa weeye waayo bacd alculamaa baa ishkaalsaday oo leh ruux mu'min oo iimaankiisu hagaagsan yahay waxyaalahani kaba dhacayaan waana tan nifaaq laguma magacaabay dee waxaan leenahay waa nifaaq camal weeye kani kaasna waa nifaaq ictiqaad marka waxa weeyaan ruuxii oo dee waxa weeyaan camalkiisii waxa weeyaan iimaankiisii fiican yahay ayaa saa macsiyada kaleba ugaba dhacdo kuwana macaasiduunbay kaba mid yihiin laakiin waxay kaga duwan yihiin oo nifaaq ay tahay ruuxu wixii daahirkii iyo baadinkii baa kala duwan mukhaalafatu daahir walbaadin baa mid kasta kuba sugan oo hadday wacdiga tahay iyo hadday ammaanada tahay taasoo kale markii la aaminayay inuu wixii ilaalinayuu daahirsanaya waana kan khiyaasaday markan uu sheekaynaya inuu run sheegayu dee daahirsanaya beenna waa sheegaya marka intiiba nifaaqo waa nifaaq camaliya weeyaanoo dee bal maalan ruuxii dee iyaga wuxuun ay kagaba sugan tahay waaba ka haddii ay ku wada sugnaatana nifaaqiisi baaba dee khaalis noqonaya muhimkuna waa taxdiir laysaga dhigayo khasaasha caynkana oo dee haddii uu ruuxu caado ka yeesho tan uu kuba sugnaadana nifaaqii kalaaba la arkaa inay gaadhsiiso dee macaasiduba waa beriid kufri ruuxii aan ka toobadkeedina had iyo goor kuba nagaada bal waxa weeyaanuun taasi iyadu waa mid oo waa jaanibka arrin kalena way jirtaa xadiidkii hore saddex baa inoogu sugnaa kana afar waxba tacaarud kama dhexeeyo ishkaalna xaggaa ma jiro sababtuna kolley waa umuur aan u baahan doonno markay waxyaala san yimaadaane cadadkoo kale marka tiro la sheego waxaaba yidhahdeen mafhuumkiisu xujo maaha aaliban mafhuum cadad marka imika haddii xadiidkii hore saddex ay inoogu sugan tahay saddexdii waa sax waan tirsanaynaye halkan kama qaadanayno nifaaqa ama calaamada munaafiqu saddex inaanay ka badnayn waayo waa intii xadiidka la sheegay waa manduuqi waayo mafhuumulcadad inta badan waxay yidhaaheen xujo maaho bal markaa taasaan leenahayo wixii ka badnaa ma anfiyayo oo meeshii kama saarayo saa daraaddeed haddii halkan khisaali inooba soo kordheen wax ziyaado inoo soo kordhay unbuu noqonayaaye lama odhanayo xadiidkii horan saddex buu ihi kana afar buu ihi waa laba xadiidoo iscaaridaya see laguma jamcinaya mafhuum baa waxaan leeyahay manduuqun baan taa kaba qaadanay kana wixii ziyaadada ah ayaan kaba qaadanaynaa oo bal maalan taa aan kaba qaadanay bal maalan kolleyna dee khasaashan arrinku waxa weeyaan waa digniin laysagaba digayo oo bal waxyaalaha caynkana waana nifaaqii camaligahaa baan nidhi oo iyada bal maalan nifaaqii camaligahaa bay tani noqonaysaa bal kolle dee xadiidku inoo soo noqonaya umuurahana umuurihii dee badankeenu aan wada aragnay kutubtii yareerid baan kusoo arki jirnay ay tahay inahan kuma gaabsanay waa taa casharku si inooguma socdee wuxuu ihi markaa musanifku taabacahu shucbatu can ilacmash macnaa sufyaan athawri baa xadiidka acmash ka wariyey wuxuu leeyahay oo sheekhu yidhi waxaa kaloo raacay oo xadiidkan wariyo acmash kaba wariyey waxa weeyaan shucba kolleyna kitaabkunbaabay kuba iman doontaa riwaayada qabiisa can sufyaan can ilacmash waa taas haddaba shucboo ka warinaya isaguna acmash baa inoo dambaysooo macnaa waa xoogeynun oo haddii xataa bacdigood ay kalaam sheegeen ay leeyihin qabiisa xadiidka sufyaan kuma xoog badnaa de waa kan duruq kaleba waa jira xadiidkii oo waddooyin kaleba waa leeyahy walow aan leenahay bukhaari iyo muslimba dariiqaas way xujaysteenba sheekhu raximahullahu tacaala markuu jaanibkaas uu bal intaasna waa soo dhexgeliyo isagoo umuurihii iimaanka kaba hadlayeybo imika nifaaqii oo kale ama acmaashii iimaanka hoos gelaysay kaba hadlayay ayuu bal umuurahaas ah iimaanka wixii kaba hor imanayay buu inoo sheegay imika sheekhu wuxuu dib ugu laabmayba acmaashii saalixaadka ahaydee qeyb iimaanka kaba mid ahayd kuwaa tirinteedii bal waa abwaabo ama waxa weeyaan dee marka inta badan xadiid abu hureyre oo isagu xagga macnaa markay noqoto baacidka waxaa ruuxan ku xambaaraya iyo markay noqoto jazaa isku mid ah badankoodna dee waa rabadaan iyo wixii calaaqo laba lahaaye oo saddex baabo inuu jihaado uu ku yar dhex jiro ayuu isu keen raacin doonaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala marka waa xadiid kooban waan sii raacin doonaa alfaadahan baabu qiyaami leyl baabun qiyaamu leylati alqadri min aliimaan leylatulqadriga oo uu ruuxu dee daaco u kaco habeenkaasuu daaco kuba nooleeya iimaankay ka mid tahay marka waxaan leenahay uun calaamaadkii nifaaqa iyo xumideedii markuu inoo sheegay wuxuu dib ugu laabmay calaamaadkii iimaanka iyo dee wanaaggii jaanibkaa jiray haddaba maxaa kaba mida leylatulqadriga oo uu ruuxu la yimaado dee markaa daaco ku nooleeya iimaankay kaba mid tahay waana kan xadiidkii xadaثna abulyamaani qaala akhbarana shucayb qaala xadaثna abuzinaadi can ilcaraji can abi hurayrata bal dee waa dadkii iyagu kuwan aan soo marre magacyada un abuzinaadna waxaan ihi cabdullahi ibnu dakwaan acrajna cabdiraxmaan ibnu hurmus qaala anahu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man yaqum ruuxa kaca waa dee salaad iyo dee u noolan leylata alqadri habeenka leylatulqadriga iimaanan rumayn uu bal maalan dee waa tan imika waana halka uu soo qaatay rumayn uu rumaysan yahay ajrigan iyo thawaabkan iyo taas ay leedahay waxtisaaban iyo ixtisaab iyo ikhlaas iyo isagoo ilaah daraaddii ulaba imanaya ajrigan iyo thawaabkan shaki kagama jiro waa rumaysan yahay ixtisaabna waa ula imanaya ilaahay daraaddii ha lagu arkiyo ha lagu maqliyo maahae waa ilaahay aad uguma dhowaatid ajri buu rabbi kagama doonaya kufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembi dembigiisii horeeyey ayaa loo dhaafaa marka leylat lqadri min aliimaan bal xadiidkan dee laba xadiid oo kale abu hureyra oo baacidkana ay ku siman yihiinoo waa iimaan iyo ixtisaab baa ruuxa camalkan ku xambaaray jaziina way ku sinaanayaanoo waa gufira lahu maa taqadama min dembi ayaa inoo soo socota waana axaadiisii dee inoo bal maalan kolley waqti kastaba inagu soo noqnoqonaysa laakiin baab buu dhexgeliya sheekhu oo wuxuu uhi baabljihaad baabun aljihaadu jihaadku min aliimaani iimaankuu ka mid yahay xdثna xrمي بن xفص qال xdثna cبدالواxد qال xdثna cmاaرة qال xdثna أbو زرcة بن cمر بن جرير qاaل smcت abا هريرة عن النبي صلى الله عليه وsلم afarta baabee imika isuu keen xigaba axaadiiثu waa axaadiiثi abu هurayra bal iyo kaka dambeeya iyo imika xaramiy بnu xafsin kolley waa sheekha bukhaarي waana nin ثiqa ah ee xalay waxaan soo haynay xaramiy بnu cmaaraةa بn abi xafsa taasaan soo haynay maaha laba nin bay kelayiin bal waa wax xaramiyu la yidhaahoo kitaabka labadaa keliya ku jira cid kale kumaba jirto ka aynu xalay soo aragnayoo dee sheekha bukhaari u sheekha ahaa iyo ninkan aan caawa hayno oo isagu bukhaari sheekhadiiso isaguna nin hiqa ahe wax dee labadoodna saan waaba nisbo maahe waa magacoodiibaa magacani uu yahay cabdilwaxid kanayna ziyaad baa la yidhi cumaarat bnu qacqaacna waa inoo iman doonaan insha allahu abu zurcana saxaabigii jaliilka jariir ibnu cabdilaahi baa u awowa waaba kan qaala wuxuu uhi samictu abaa hurayrata an maqlay can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala intadaba allaahu ilaahay baa kafaalo qaatay liman kharaja ruuxii baxay fii sabiilih waa dee isagoo liicilaa'i kelimatii u socda ay baxay laa yukhrijuhu xaal aanu saarahayn ilaa iimaanu bi wa tasdiiqu birusuli kale waa iltifaat daahirku wuxua in la yidhaaho laa yukhrijuhu ilaa iimaanu bihi watasdiiqu birusulina markaa horeba inta daba lahu macnaa takafala allahu baa nidhi ilaahay wuu kafaalo qaatay liman kharaja fii sabiili laa yukhrijuu ee tani waa irtifaat ilaahayna kalaamkii weeye ibnu malik oo kale oo dee kolley kitaab shawaahid u tawdiix laydhah buu kitaabka kuba leeyahay oo meelaha caynkaasa ishkaal kalena uu icraabo ama kaba hadlo isaga waxaabuu yidhaaha iyadoo dee waxaan qadaranaynaa xaal baan qadaranaynaayo ilaahay inta daba lahu liman kharaja fii sabiilihi qaa'ilan xaaluu yahay mid ku qowlaya laa yukhrijuhu isagoonu saarayn ilaa iimaanu bi lakiin bal taa horun baan kuba daysanaynaa oo waa irtifaatun isagoon bixinayn ilaa iimaanu bi wa tasdiiqun birusuli maxaa ilaahay kafaalo qaaday an urjicahu inaan celiyo bimaa naala maca maa naala wixii uu helay ee uu asiibay iyadoo dee maciisa oo min ajrin ajri aw haniimatin haniima aw idkhilahu ljannata ama jannaan geliyo xadiidku waa inoo dambeeyaayo dee wuu soo celcelin doonaa jihaad marka la gaadhee imaka halkan jihaadku inuu iimaankii ka mid yahay bal dee waa tii aynu soo marrayna acmaasha kuwa ugu fadli badan ka mid yahay taasunbaa inooguba sugan laftiganna waa usoo qaaday laa yukhriju ilaa iimaanu bi watasiiqu birusuli xaggana inaan soo celiyo oo macnaa dee wuu isagoo dagaalamay ayaa uu soo badbaaday weeye ilaahay baa soo celinaya oo gurigiisu ku soo celinaya muxuu wataa ajrigii uu jihaadkan kuba helay ama khaniimadii uu bal matalan taas uu dee kuba helay dagaalkan laakiin awdani maanta waa maanicatu khuluwine laa maanicatu jamcin oo imika lagama fahmayo ruuxu hadduu ajri hel haniimo helay inaanu ajri lahayn taas oo la idhaaho ama ajri buu helaya ama haniimuu helaya awdani waa maanicatu khuluwin in meesha ay labaduba ay ka marhnaadaan unbay horjoogsanaysaa laakiin inay israacaan dee taasi ma horjoogsanaysa walow rasuulka ilaah inoo cadeeya xadiid aan kitaabka kuba sugnayn dadka iyagu haniimo soo helay ajrigoodii wax ka mida in loo soo dedejiyey oonay la mid ahayn kii aan waxba helin aw udkhilo amase aangelya aljanno hadduu ama la dilo ama uu kuba dhinto halkaasoonu soo noqon waatan oo ama bacna dee janna ayuu heli ama wuxuu helayaa isagoo badbaaday iyo ajriga iyo khaniimadaas walowlaa an ashuqa haddii aanan ka cabsanayn inaan dhibo calaa ummati ummadayda oo ummadayda dee hadiyo goor inaan dhibo oo iyaga markay arkaan anigoon hadhahayn oo mar kastaba la socda iyagiina ma haystaan had iyo goor gaadiidkii ma helayaan nafaqadii ma helayaan in rasuulka ilaahu baxay ay ka hadhaanna way kuba adkaanaysaa waa taa weeye mashaqadu maa qacadtum maan fadhiisteen khalfa sariyatin waa ciidan ama sariyo waa ciidankaa dee waxa weeyaan ilaa afar boqol iyo wax kaba yar gadaasheed ama maan fadhiistan ujeeddadu wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay haddii aanan u diidayn ummadayda mashaqadaas waa dadkii markaa la joogay rasuulka ilaahay oo dagaal baxaya hadday u arkaan dee inay ka hadhaan way ku cuslaan lahayd oo taasi way dhibsan lahaayeen had iyo goorna ma helayaan gaadiidkii nin kastaaba ma haysto zahidi nin kastaaba ma wada helayo rasuulka ilaahay oo hadhay mee baxay inay ka hadhaanna way kuba culustahay halkaasay mashaqadu kaba imansaa haddaan haddaba taa kaba baqanayn sariyo kastaba waan raaci laha kama waan hadheen waa fadliga jihaad ku leeyahy walawadidtu waxaan ku tamaniyey anii anigu uqtalu in lay dilo fii sabiili lahi uma waxyaa lay soo nooleeyo dee ruux dhintay lama soo noolaynayo ruux soo noqonayo soo noqdi ma jiro laakiin waxaan jeclaysay buu leeyahy waa ajirga jihaadku leeyahay in lay dilo oo lay soo nooleeyo uma uqtalu haddana lay dilo uma waxyaa lay soo nooleeyo uma uqtalu macnaha waa fadliga jihaadkii iyo tarkiibkii weeye maxalushaahidku waa jihaadku inuu iimaankii ka miday acmaashii waaweyneydna dee horeynuuba soo marray uguba fadliga bani bacda aliimaani bilah saynu soo marray xalay baabun tadawucu qiyaami ramadaana min aliimaan qiyaamka ramadaan bal kollay yar munaasaba jirto axaadiidan kale calaaqay wada lahaayeen waanay wada socdeen bal markay noqoto baacid iyo jasana way kuba sameeyaen waa saddexda baabee kale halkan jihaadkii baa soo dhex galay bal matalan taasoo kale yar munaasabada xaafid ibnu xajar baa wuxuu idhaahaaba dee wuxuu halkan baabka jihaadka uu kuwa naguma soo arooriyey leylatulqadriga oo kale la mid maaha ramadaanta ayaamaheedii iyo soomkeedii iyadu waa waxaan cad oon garayno habeenkii ramadaan dee qiyaamkii loo kacayay maalintiina waa shay dee la og yahay oo ruuxu inuu ku dhacayo uu yaqiinsan yahay laakiin markii leylatulqadri noqotay inuu waafaqiyo in kale ixtiyaad iyo ijtihaad iyo beldadaal bay uga baahantao wuxuu jasminaya maaha inuu waafaqiyo in kale waayo habeenkii waa habeenkaa qarsoon dee jihaadkiina waa saasoo kaleo ruuxii wuxuu u baahan yahay shahaado doonayay dee isaguna kolley hawl iyo dadaal iyo ka qaybgal inuu heliyo in kalena iyadana dee taa ilaah baa war u hayo jaanibkaasi isaga munaasib in dhammaantood xaggan ay labadaasi ay jihaad ama mujaahado uga baahan yihin oo tan buu baabka ugu soo arooriu yidhaah calaa kulli xaalin waa umuurihii inoo tirinaya acmaashii iyaguna iimaanka kaba mid ahayd baab tadawucu qiyaami ramadaana min aliimaan xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maalikun waana abtigi can ibni shahaabin can xumayd bni cabdiraxmaan ibni cawfi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih waa laftigaan soo laqbaynay baabun sawmu ramadaana ixtisaaban min aliimaani iimaanku kaba mid yahy macnaa acmaashii saalixaadkeeda iimaan ka mid ahayd unbuu inoo tirinayaa sheekhu saddexdan xadiidna waa kan inoo soo dhigtay iyo saddexda baab xadaana bnu salaamin qaala akhbarana moxamed bnu fudaylin qaala xadaana yaxya bnu saciidin can abi salamata can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam man sooma ramadaana iimaana waxtisaaban uqufira lahu ma taqadama min denbih allah subxana wa tacala aclam aclam